marxuumkaas gacan ka xaq daran ee dishay marka ugu horeysa ilaahay baa yidhi kulli nafsin daa'iqatalmowte ilaahay baynuu baryaynaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo marxuumkaa lagu dilay meesha lagu yidhaahdo muqdisho lagu dilay ehelkiisii iyo qaraabadiisii waan ka tacsiyadaynaynaa dowladda somalilanna xaq waxay u leedahay inta ay xaqa u leedahay inay ka marto dilka marxuumkaas oo ah maamulka dowladda soomaaliya marxuumka meydkiisa in diyaaradaha lasoo saaro loo keeno waalidkii oo codsaday somalilanna waxay xaq u leedahay muwaadinkan ka tirsan qaranka reer somaliland ee xamar ku dhintay in waa marka ugu horeysa la keeno meydkiisii halkan la keeno waa marlabaadka maamulka dowladda soomaaliyana inay jawaab cad ka bixiso sifihii uu ku dhintay iyo cidda loo hayo siyaasadeen annaku mayno hadda dadka ay qabteen odhan mayno waa lagu raadgadanaya odhan mayno waa dadaan dilin laakiin maamulka dowladda soomaaliya ayaa laga doonayaa inay keenaan warbixin cad iyo meesh ciddii ay u hayaan inay marxuumkaa dileen waxaa kale oo laga rabaa meydka inaanay iyagu siyaasadeenne meydka da-aasidiisa eheladiisa xaqu leh eheladiisa in lagu soo simo oo ay dayaaradda iyagu soo saaraan sharaayigu ay ku soo qaadayaan dowladda somalilan baa bixinaysa tuhunka waxaa keenaya inamadii iyo xablihii ka shaqayn jiray mashruuca sikaawa ee maanta somalilan jooga oo qaarkood ay xamar ka yimaadeen hanjabaadda loo soo hanjabaya oo cidda usoo hanjabaysaana ay tahay hay-addii civil aviationka ee soomaaliya u qaabilsanayd maamulka hawadda iyo hay-addii nabad sugidda inay labadaa yihiin ayaa cid kastana dee tuhul ku keenaysa in marxuumkanna ay ku disha dileen maamulka dowladda somalilan ayagoo raacaya maamulka dowladda soomaaliya iyo dowladda somalilan ay isku maandhaafsan yihiin arrimaha siyaasiga ahee jira kuwan aanu isleenahay mala idinku dembi kuma lihidina soomaaliya dembi ku laho somalilan hadday etoobiya wada hadleen iyo hadday qaran kaleo adduunyada jira wada hadleen soomaaliya waxay ka wada hadlayaanoo qura dowladnimadooda iyo danahooda soomaaliya shaqo kuma laha dastoorka somalilan mana ay matasho arrintaas waxaan kusoo ururinaynaa waxaan doonaynaa arrintaasi inaanayna yeelanin xanaf siyaasi ah soomaaliya iyo somalilan isku dal bay ahaan jireen dad badan oo somaliland baa maanta xamar jooga qaar baa xukuumadda iyo maxaanku dhahday hay-adaha maxaanku dhahday siyaasiga ee soomaaliya ka tirsan qaar baa shaqaalaha ka tirsan qaar fara badan oo soomaaliya ah ayaa degan maanta somalilan jaamacadaha somaliland wax ka dhigta dadka waxaan leenahay waa dad ka mida ajinabiga kale ee dadka ahee somalilan degan nabadgelyay ku degan yihiin nabadgelyana way ku deganaanayaan dooni mayno markaa in ay keento xanaf siyaasadaysan qof dhintay meydkiisana in ehelkiisii loo soo diro waajibka intay dowladda ku leedahayna ay ka gudato